markaasuu ihi waayahe waa inila tukan salaaddii maqrib buu la tukaday salaaddii maqrib markuu la tukaday ku yidhaahdeen dee bayaanka nala yar dhegaysa haddana nihiu markaa xalaqadii ku socotay iyo hadalkii wanaagsanaa iyo dhimrinta yare loo dhimrinayo iyo walaalsan lahayo iyo raggan garhka cadcadle iyo sidan ay isaga u danaynayaan ayuu deedna u qaadan waaya macnihi qofka biniaadamku isla shiixaya markaasuu yihi wallahi dadkan waa dadku jecele iska yeel buuha bayaankiibuu iska dhegaystay bayaankii markuu dhegaystay ayaa la yidhi yaa baxaya markaasaa lagu yihi saddex ishaylahay dartii iska baxa markaasuu yidhi mustacidiin baan ahay ma diyaar baa tahay haa waa hagaag waxay ku yidhahdeen markii ay bayaanku dhammaaday ayay ku yidhahdeen wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas'uula waryaa wiilow dhegaysa bay ku yidhaahdeen ballanta ilaahay baad la gashee buuxi ballanka ilaahayna ha ka bixin laa yukhlifu allaahu almiicaad ilaahay ballanka kama baxee adigu ilaahay been ha u sheegin waa hagaag buu yidhi ninkii ilaahay qalbigiisa wuxuu ku riday ilaahay been ha u sheegin wuxuu yidhi guriga unbaan tagaa waxaan idhahdaa un raggaas berri khamiista u jar deedna waxay igu soo dhacda uun ilaahay been ha u sheegin ilaahay been ha u sheegin markaasoo waxaan idhi buu yidhi gogashiisiibuu iska soo qaatay jamacaadkiibuu saddexdii cisho la baxay waa nin weligii faataxa ma yaqaano qur'aan ma yaqaano waxaliya wuxuu garanay ma jirto markaasay ku dhahdeen faataxada akhri markaasuu ancamtuu akhriyey kii aan u nimceeyey kadaa baa lagu yidhi markaasuu seen idhaahdaa mayane sidan dhe markaasuu khayru akhriyey bay khayru maaha hayru dhe markaasuu war wax kaleba garan maayo